waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha maarsan ay tahay sannadka iyosanta halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa studiogaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maanta waxaa ugu waaweyn khasnatiga dowladda federaalka ee dalkan australia ayaa sheegay in nidaamka medicareku uu noqon doono kan diiradda lagu saaro miisaaniyadda caawa lasoo bandhigi doono iyadoo mucaaradkuna uu ku weeraray laybarka inay lacag badan khasaarinayaan madaxweynaha maraykanka donald trumpna waxa uu ku soo rogi doonaa canshuuro dheeraada oo lagu beegsanayo dalalka shidaalka ka soo gata dalka venezuela kasnajiga federaalka jim chalmers ayaa sheegay in xoojinta midhikeerku ay noqon doonto midda xudunta u ah miisaaniyadda caawa oo bishu ay shan iyo labaatan tahay lasoo bandhigi doono laybarka ayaa sheegtay in miisaaniyaddu ay markii ugu horreysay muddo saddex sana noqon doonto mid qarashka dowladda soo gala iyo kan ka baxa uu kan ka baxa badnaan doono ama defisid laakiin dowladda ayaa ku adkaysanaysa in miisaaniyaddu ay isu miisaami doonto adeegyada aasaasiga ee dowladdu bixiso iyo sidoo kale inay dhaqaalaha u maarayso si mas-uuliyadu ku jirto iyadoo qulqulo dhaqaale caalamka oo dhan ay ka jirto laakiin afhayeenka khasnada u qaabil mucaaradka angus taylor ayaa sidoo kale waxa uu maanta qabtay shir jaraa-id ka hor miisaaniyadda caawa lasoo bandhigi doono waxaana uu sheegay in xisbiga leybarku uu ku guul daraystay inuu wax ka qabto xanuunka dhaqaale ee dadka australiyaanka ahu ay dareemayaan isagoo ku eedeeyey dowladda inay qarash badan markaasi khasaarinayso ama luminayso mucaaradka ayaa ballan qaadayaa inay dedejin doonaan ogolaanshaha la siinayo shirkadaha gaaska soo saara si wax looga qabto qiimaha tamarta ama korontada haddii iyaga la doorto waxay sidoo kale wacad ku mareen inay soddon kun oo shaqo ka jari doonaan shaqaalaha dowladda saraakiisha ruushka iyo maraykanka ayaa soo gebagabeeyey wadahadal ay ku lahaayeen sacuudi carabiya oo looga danlahaa sidii loosii horumarin lahaa xabad joojin ka dhacda dalka ukrain kulanka ayaa la filayey in diiradda lagu saaro arrimaha ay ka mid yihiin heshiis lagu joojinayo xabadaha ama weerarada lagu qaado badda madow si loogu ogolaado maraakiibtu halkaasi si ammaana inay ku maraan tan ayaa daba socotay wada hadal wafdiga ukrain ay la yeesheen maraykanka maalintii isniinta ahayd kanoo qayb ka ah dadaal uu madaxweyne donald trump ku wado inuu soo afjaro dagaalka saddexda sano ka socday dalka ukrain oo u dhexeeya ukrain iyo ruushka ilowareedyo ka soo baxay aqalka cad ayaa reuters waxa ay u sheegeen in horumar laga gaaray wadahadalka iyagoo sidoo kale ka hadlay in dhowaan war fiican markaasi lagu dhawaaqi doono madaxweynaha turkiga rejeb tayeb erdogan ayaa sheegay in guddoomiyaha xisbiga c h b ee mucaaradka uu qaadi doono mas-uuliyadda dibadbaxyo ballaaran oo dalkaasi ka socda dibadbaxyada ayaa bilowday toddobaad ka hor kadib markii la xiray ninka siyaasad ahaan ay aada isaga soo horjeedaan maer erdogan sidoo kalena ah meeyarka magaalada istanbul ekram emagulu sidoo kalena xubinka xisbiga c h b waxaana dibadbaxyadaasi kadib ay ku fideen dalka oo dhan maamulayaasha turkiga ayaa xiray ilaa iyo hadda dad ka badan kun iyo boqol qof iyadoo kooxaha u dooda xuquuqda warbaahinta ay sheegeen in boolisku uu xiray toban suxufi oo guryahooda laga soo qabtay ilawareedyo dhanka ammaanka oo la hadlay reuters ayaa sheegay in masar ay waddo hindiso cusub oo looga dan leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa heshiiska xabad joojin ee khaza maamulayaasha caafimaadka khaza ayaa sheegay in duqaymaha israa'iil lagu dilay ugu yaraan lixdan iyo shan qof labaatan iyo afartii saacadood ee u dambeysay dad ka badan toddoba boqolna la laayey wixii ka dambeeyey markii israa'iil ay dib u bilowday duqaymaha iyo weerarada dhulka toddobaad ka hor qorshahan masar ayaa ugu baaqaya xamaas inay sii dayso shan ka mida lahaystayaasha israa'iil toddobaadkiiba iyadoo israa'iilna laga doonayo dhankeeda inay fuliso wejigii labaad ee xabad joojinta toddobaad kadib muftiga weyn ee dalkan australia ayaa ku dhawaaqay in ciidul fitri ee sanadkan ay noqonayso maalinta isniinta ee bishan maars ay tahay kow iyo soddon saadaasha hawada birta magaalada melbourne waa daruuro iyo labaatan iyo labo sydney waa roobab iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo saddex senti oo doolarka maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho